رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة الضحى هذا فصل في صلاة الضحى صلاة برقد لتكني أقل صلاة الضحى صلاة الضحى inta u yari ragcataani laba ragcadood weeye culimada markaa ku tagtay inay tahay salaad mustaxaba in laba ragcadood ay u yar yihiin iskumay khilaafin adilada tusinaysana waxaa ka mid a xadiidu abi hurayra fi lbukhaari wa muslim awsaanii khaliili bihalaatin buu yihi wuxuu ii dardaarmay khaliilkaygii saddex bihalaatin bisiyaami halaaثati ayaami fi kuli shahrin ragcatay duxaa hada huwa shaahid wa an uutira qabla an anaam marka salaatu duxa laba ragcadood ka yar shareecada laguma sheegin wa afdaluhaa inteeda u fadliga badan tireeda u fadliga badanina hamaanin ee rakcaat sideed ragcadood weeye culimada qaarna waxay dhaheen labiyo toban laakiin xadiidka labiyo tobanka sheegaya waa daciif sideeduse waxay ku soo arooren xadiidka umuhaani ana nabiya dakhala beyta yowma fatxi maka wa sallaa hamaani rakcaat gurigeedu rasuulku soo galay maalintii maka uu furtay waxaanuu tukaday sideed ragcadood riwaayadda muslim waxaa ku xusan subxata duxa sideeddaa ragcadood tukaday waxay ahaayeen sunnihii barqada ayay ahaayeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku tegeen annahu laa xadda liaktariha salaatu duxaa inteeda u badani xadba inaanay lahayn wa hada marwiyun can jamaacati min asaxaaba koox saxaabada ka mid aana taa laga soo wariyey lixadiidi caaisha xiinamaa sa'alatha mucaada markii mucaada ay weydiisay akaana الnabiyu yusali duxaa rasuulku duxa miyuu tukan jiray qaalat nacam arbaca rakcaati wayaziidu maa shaa afar ragcadood ayuu tukan jiray waxaanu ziyaadin jiray ilaahay intuu doono maashaadaas ayay uxujaysteen inaanay xad lahayn wa waqtuhaa waqtigeeduna min irtifaaci shamsi ee yartadi wuxuu ka bilaabmayaa min irtifaaci shamsi qoraxdu markay kor noqoto qadra rumxin irtifaacan irtifaacaasi oo qadra rumxin waran qadarkii leeg ila listiwaa'i wayastamiru wakhtigeedu waa soconaya ama yaduumu ila listiwaa'i ilaa laga gaadhayo ilaa ay qoraxdu ka gaadhayso samada barhtankeeda wakhtiga u fadliga badanna waa idashtada xaru duxaa waa barqada kuleylkeedu markuu darnaado lixadiidi zayd bni arqam ana nabiya sala allahu calayh wasalama qaal salaatu alawaabiina xiina tarmidu bikasri lmiim xiina tarmidu alfisaal kuwa toobadkeenka badan salaadoodu waa marka nirgaha yaryari ay raraamoodaan taxiyatu lmasjidi faslun fii taxiyati lmasjid taxiyatu lmasjidi masaajidka salaantiisu maanaa salaada lagu salaamaya lidaakhilihi ey masnuunatun mid loo suneeyo weeye ama manduubatun lidaakhilihi ka masaajidka soo gala aya waqtin yacnaa waqti kastoo uu soo galo taxiyatu lmasjidi masaajidka taxiyadiisu lidaakhili loo suneeyey aya waqtin ragcataani laba ragcadood weeye iyo fa akharu inta ka sii fara badan oo bitasliimatin intaa ka sii fara badanoo hal salaamo naqsi lagu tukaday qabla juluusihi ee wayusalli waa tukanayaa qabla juluusihi intaanu fadhiisan ka hor ayuu tukanayaa wa taxsulu waxay ku xaasilaysaa taxiyatulmasjidku oo qofka ay kaga dhacaysaa bifardin faral bay kaga dhacaysaa bisalaatin oo fardina salaad farala aw naflin ama sunne sunnahaasi oo aakhara kale tusaale ahaan dee rawaatibtii qabliga ahayd oo kale haddii masaajidka markuu soo galo uu tukado way ka dhacaysa faralkaasi ama nafligaasi oo agtaro ka fara badan min rakcatin ragcad ka badan oo ugu yaraan waxa weeyaan laba ah marka taxiyatulmasjidku inay sunno tahay ayaa ay shaaficiyadu ku tegeen waxaanay xujaysteen xadiidkii khamsu salawaatin fi اlyowmi wاlleyla qaala hal calaya hayruhuna qaala laa ila an tatawaca adilahooda xadiidkaasi ayaa ka mid a in shan salaadood in qofka laga rabo habeen iyo maalin kaste wixii dheeraadkaa ina tatawuc ama sunno wiyi waxaa kaloo ay xujaysteen xadiidu nafar halaaث arahd halaaث aladiina dakhaluu almasjid saddexdii nina masaajidka soo galay iyadoo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam saxaabada ula hadlayo waa kuwii qeybsamay midkood wajada furjatan fi اlxalqa fajalas wuxuu helay meel bannaan oo ka mida xalqadda u fadhiistay midna wuxuu fadhiistay khalfa alxalqa xalqadda dabadeedu fadhiistay midna dahaba waa acrab waa waa jeestay waa tegey oo waa jeestay marka labadan fadhiistay lama sheegin bay yidhaahdeen taxiyatulmasjid ay tukadeen dee lama sheegin haddii markaa ay waajib tahayna dee rasuulku calayhi isalaatu wasalaam tukada ayuu odhan lahaa laakiin wallahu aclam qowlka adiladu ay rajaxaysaa wuxuu yihi taxiyatulmasjidku inay tahay waajib amar iyo nahyimana waa ku soo arooreen amar lays amray samaynteeda iyo nahyi layska nahiyey ka tegisteeda sulayk markii masaajidka uu soo galay alkhatafaani rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi qum farkac rakcateyn kacoo tuko laba ragcadood weli waktigu waa wakti ay khudbaddii jumcuu socoto waxaa laga kiciyey dhegaysigeedii laba ragcadood tuka baa la yidhi waxaa kaloo rasuulku yihi idaa dakala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yusalii rakcateyn bukhaariyo muslim baa wariyey midkiin masaajidka hadduu soo gala yaanu fadhiisan ilaa uu tukado laba ragcadood xadiidkaa markaa shanta salaadood sheegayana wuxuu ka waramayaa salaadaha habeen iyo maalin kaste layska rabo asalawaat alwaajiba bitakaruri اleyli waاnnahaar laakiin salaatu taxiyat lmasjid waa ka duwantu qofku masaajid marku soo galon waxaa dhici karta qofku inaanu sanado dhan ama bilo dhan masaajidbadda aanu arag soo ma xadiidkaas saddexduna de waa muxtamil oo inay masaajidka aakhirkiisa kusoo tukadeen oo kadibna ay xalqadii soo galeen ayaa dhici karta marka ixtimaalkaasi ama arintaasi ayaa xadiidku waa aqbali karaa marka looma xujaysanayo ama looma daliishanayo in taxiyatulmasjidku aanay waajib ahayn taxiyatulmasjidku maaha salaad ay shareecadu magacan u bixisay ahlucilmigunbaa magacan ula baxay walihaada mualifku wuxuu sheegay inay tahay uun laba ragacoodo qofka laga rabo dee inuu tukado masaajidka markuu soo galo oo qofku masaajidka markuu soo galo hadduu tukado laba ragacoood ama ka badan oo dee faralo salaaddii faralkeedoo lagu jira ayuu yimi dee salaad taxiyatulmasjid la dhaha gooniyo tukan maayo faralkanuunbuu tukanayaa taxiyatulmasjidna u noqonaya hadduu sunno kala tukado laba ragcadood iyo ka badana sida raatibadii qabliga ahayd salaada ka horreysay oo kale markaana waxa weeyaan taasunbaa taxiyatulmasjidka u noqonaysa laba ragcadood inay u yaryihiinna mualifku raximah llahu tacaala waa tilmaamay rakcataani fa akharu bitasliimatin qabla juluusi waktiga nahyigee salaadaha laysu diidayna in la tukanayaa uu sheegay oo aya waktin buu yihi wakti kastaoo masaajidka uu soo galo waayo waa min dawaati alasbaab salaadaha sababta labay ka mid tahy oo sababteedu de waa dukhuulu lmasjid waa soo gelitaanka masaajidka sunat lwuduu faslun fii sunati lwuduu weysada sunnaheeda fasli ka warramay weeye sunat lwuduui weysada sunnaheedu ragcataani laba ragcadood weeye iyo fa akharu iyo in ka badan oo caqibahu weysada dabadeedba la tukado macnaa markiiba yacnaa fasli dheeri waa inaanu udhaxayn wakti dheeri waa inaanu ka soo wareegin weysadii waktigu inuu dheer yahay iyo inuu gaaban yahayna curfigaa loola noqonaya marka iyadoo aanu ka soo wareegin weysaysigii wakti curfi ahaan loo arkayo inuu yahay wakti dheer waa inuu tukado markaasay noqonaysaa sunat alwuduu bimacnaa haddii wakti dheeri uu ka soo wareego sunat alwuduu noqon maysa buu ujeedaa wa taxsulu waxay ku xaasilaysaa bimaa shaygii taxsulu ay ku xaasilaysay bihi isaga ataxiyatu taxiyatulmasjidku oo salaad gooniyo sunatulwuduu la yidhaahdo oo magacaa gooni shareecadu ugu bixisay ma jirto laakiin qofku marka uu weysaysto ama uu dahaaro qaato uun inuu laba ragcadood tukado ayaa sunno ah oo weysadiisa ama dahaaradiisa ku xiga labadaa ragcadood ama faral ha noqdaan ama sunno kalaba ha noqdaan oo haddaad salaada duhur ka hor weysaysato oad masaajidkii soo gasho raatibadii duhura ka horreysay aad tukato taasuunbaa kuu noqonaysa islamarkaa sunat sunat lwuduu waxaa u daliila xadiidu abi hurayra ana nabiya qaala libilaal cinda salaati الصubx ya bilaalu akhbirnii biarjaa camali camiltahu fi اlislaam fainii samictu dafan calayka bayna yadaya fi اljanna bilaal waxaad ii sheegtaa camalkaad ugu rajo badan tahay islaamka dhexdiisa aad samaysa yaعnى bacd alfaraa'id buu ujeedaa salaadaha faral faralladii dabadood dabadood waa maxay camalka aad ugu tirsan ugu tirsashan og tahay aada rajo weyn ka qabtaa farallada dabad dabadood waayo waxaan maqlay sanqadha kabahaagaan horteeda ka maqlay jannada dhexeeda qaala maa camiltu camala arjaa cindii anii lam ataطahar طuhuura fii saacati min leyli aw nahaari ilaa sallaytu bidalika طuhuur maa kutiba liya an usaliya bukhaariya muslim baa wariyey wuxuu yihi camalkan ugu rajo badanay waxa weeye mar kastoon dahaaro qaato ama ha noqoto habeen ama maaline waxaan ku tukadaa waxa weeyaan dahaaradaasi waxa ilaahay uu ii qadaro waxaa la mida xadiidka isna saxeynka ku jira rasuulku uu yidhi man tawadaأa naxwa wuduu'i hada uma salaa rakcatayni laa yuxadiثu fiihima nafsah gufira lahu ma taqadama min denbi qofka weysadeedaasoo kale weysaysta oo kadibna tukado laba ragcadood dhexooda uu ku khushuucayo aanu isla sheekaysanahayn dembigiisa ayaa la dhaafaa waay waxaa kaloo xadiidkan abi hureyre laga qaadanaya salaadaha sababta lihi yacnaa inay wakhti walba bannaan yihiin fii saacati min leylin aw nahaar ile xataa awqaatu nahyigii baa soo gelayay aljamaacatu faslun fi ljamaaca haadaakani faslun weeye oo fi ljamaaca jamaacada markaa ku saabsan aljamaacatu jamaacadu luqatan luqahaan adaa'ifatu kooxda weeyi kooxda ayaa jamaaco la yidhaahdaa wa sharcan sharci ahaana irtibaatu salaati lma'muumi ka la tukinaayo salaadiisu xidhnaantay ku xidhnaato weeye bisalaati limaami ka tukinaayo salaadiisa taasaa jamaaco la yidhaahdaa sharci ahaan wa takuunu waxay noqotaa xukumkeedii buu ka hadlaya farda caynin bay noqotaa jamaacadu kama fi ljumcati wadalikaas yanaa kaljumcati ka jamaacati ljumucati weeye yanaa jumcaha jamaacadiisa waa fardulcayn ugu yaraan hal ragcad in jamc qofku uu ku tukadaa waa fardulcayn weeye haddii kale jumco noqon mayso duhur bay iska noqonaysaa wa farda kifaayatin wa takuunu way noqotaa farda kifaayatin bay noqotaa kama fi aadaai lmaktuuba maktuubadii markaa adaaga ahayd ee la gudanayey sida dhexdeedoo kale cala alaxraari tii ku waajibtay ama lagu faral yeelay kuwii xorta ahaa ee alrijaali ragga ahaa ee almuqiimiina ee ahaa kuwa waxa weeyaan negi waa fardu kifaaya marka halkan xukmu salaati اljamaaca shaaficiyadu waa isku khilaafsan yihiin qaarkood waxay idhaahdaan waa sunna sida raafici oo kale qaarna waxay yidhaahdaan waa fardu kifaaya laabudda waa in meeshaa jamaaco lagu oogo maa min halaaثatin fii qaryati laa tuqaamu fiihim اljamaaca ila اstaxwad calayhim الshayطaan xadiidkaasay xujaystaan waana sida uu tasxiixiyey alimaamu الnawowi minhaajka laftiisa uu ku odhanayaa alasaxu almansuusu annahaa fardu kifaaya qowlka saxnimo badan ee shaaficina uu nasgareeyey fi lum uu ku nasgareeyey kitaabkiisa alum waa inay tahay fardu kifaaya wa qiila caynun nawowi baa odhanay waxaana kaloo la yidhi waaba fardulcayn baaba la yidhiba oo culimada fardulcayn tidhi waxaa ka mida ibn lmundir iyo ibnu khusayma oo ka mida min ashaaficiya oo fardu cayn bay yidhaahdeen markaa qowl madhabka ku jira laftiisu inuu yahay buu tilmaamay waana qowlka daliil ahaan raajixa inay fardulcayn tahay waxaa u daliilaa qowl اlahi tacala wإida kunta fiihim faaqamta lahum الصalاة faltaqum طaaئfaة minhu macak wafii xaalati waxa weeyaan alqitaal waktigii dagaalkaba lagu jiray ayuu ilaahay leeyahay faltaqum طaaئfaة minhu macak manaa jamc ku tukada weeyaan macnuhu waa amar la amray jamcii salaada lagu tukado marka maxaad malaynaysaa fii waqti اlأmn haddii fii waqti اlkhowf la waajibiye in jamc lagu tukado waktiga amnigana maxaad u malayn waxaa sidaas oo kale dee adilada ka mida hamu nabiy calayh الsalaatu wasalaam bixraaqi almutakhalifiina calaa buyuutihim hamigu rasuulu ku hamiyey kuwa salaada jamaacada ka hadhay guryahooda inuu ku gubo nacam adilo kalena waa jirtaa laakiin inahaasaa inagu filan oo inoogu filan daliil markaa tusiiya salaat ljamaaca fi lmaktuuba inay faral ku tahay ragga xortaa ee muqiimiinta ah muqiimka halkaa markaa musaafirkii baa laga ixtiraazaya wa sunatan watakunu waxay noqotaa jamaacadu sunatan kama fi ljanaazati wاlciideyn sida ciideynka iyo janaasada dhexdooda oo kale waa suna un wa mubaaxatan bay noqotaa kama fi rawaatibi wاtasbiixi sida rawaatibta iyo yana sunihii kale mulaqa iska ahaa yanaa dhexdooda kayf tkun mubaax ma fi mubaax waxa weeyaan salaadaha rawaatibta iyo sunaha muطlaqaaba jamca laguma tukan karo ilaa fi bacdi اaxyaan marmar mooyaane weliba markaana maqsuud laga leeyay sida tacliim oo kale dadka in la baro waayo nabiyu calayh الsalaatu wasalaam ma salaha fi jamaca laa shaka jamaacadu inay ka fadli badan tahay salaada kelida loo tukado haddana rawaatibta rasuulku saxaabada jamaaco kuma tukin iyo sunanka kale muطlaqaaba walihaada waxa weeyaan in jamc lagu tukado salaadahaasi calaa wajhi dawaam iyadoo la joogteynayo waa bidco waxaanay hoos imanaysaa qowlka rasuulku uhi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa radd iyo man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa radd lakin axyaana lisabab mararka qaarkood sabab awgeed yana waa lagu tukan karaa oo rasuulku alayh salaatu salaam markii ay guriga anas bnu maliki markii raashinka loogu sameeyey yana sallaa bihim wuu tukiyey fasafaftu ana wاlgulaamu khalfa الnabiy alayh الsalaatu wasalaam wlcajuusu khalfana waa kila anas bnu malik jamac buu ku tukiyey wakadalika waxa weeyaan saxaabigii citmaan ibnu malik yanaa gurigiisa markii uu yihi rasuulka kaale meel ka mida oo masaajid aan ka dhigto oo marka daadku uu xidho aan ku tukado kaale oo igu tuko yanaa xaalado mucayanoo saasoo kalaa mooyaane asalku wuxuu ahaa yanaa rawaatibta iyo sunaha muطlaqaaya inaan lagu tukan jamac makruhatan watakunu waxay noqotaa makruhatan bay noqotaa jamaacadu kama fi ladaai sida adaagii dhexdiisa oo kale salaadii adaaga ahayd khalfa alqadaai yanaa qadaa ama mid la qalaynayo dabadeed xaalo lagu tukanaya adaagaas wa cagsi iyo cagsigiisaba oo ninbaa salaadiisu waa adaa fii waqtiha buu tukanaya wuxuu ku xidhay nin qadaa tukanaya wuxuu leeyay waa makruuh cagsiguna waa saasoo kale oo nin salaadii qalaynaya ayaa wuxuu ku xidhay nin adaa tukanaya tukanaya markaa tani waa makruuh buu leeyahy laakiin laa naclamu daliila calaa hadihi اlkaraaha alkaraahatu xukmu sharci laa tahbutu ila bidaliil wamamnuucatan bay noqotaa salaad watakun waxay noqotaa jamaacadu mamnuuca kama ida اkhtalafa sidaa haddii ay iskhilaafo ay iskhilaafaan nadmu salaateeni labada salaadood salaada imaamka iyo salaada maamuumka nidaamkooda ka subxin wadaalikaasi ka subxin weeye sida subax iyo wakhusuufin oo kale oo nina salaadii subax buu tukanaya nina salaatulkhusuuf buu tukanaya dee nidaamkii baa iskhilaafsan oo salaatulkhusuufku waxay leedahay ragcaddiiba laba rukuucood iyo laba qiyaam halka salaada subax ay ka leedahay ragcaddiiba hal qiyaam iyo iyo hal rukuuc marka tan tan oo kale kudayashadii oo imaamka ku dayan lahaa ayaa mutacadiroon suurtagal ahayn siduu ugu dayan doonaa isagoo salaad subax tukanaya nin kusuuf tukanaya ama nin kusuuf tukanaya nin subax tukanaya siduu ugu dayan doonaa waxay dhaaheen aliqtidaa huna waa mutacadir walihaada waa mamnuuc halkan dambena waynu ku arki doonaa bal masalada waynu xoogay qowl kaloo jirana waynu shaari doonaa acdaaru اljumucati waاljamaaca acdaaru alacdaaru cudurdaaradii almubiixa ee banayneysay litakhaluf hadhitaankii can iljumucati laga hadho iyo waljamaaca acdaaru ljumucati waljamacati kaiiratu way fara badan tahy minha waxaa ka mid ah almaradu baa ka mid ah xanuunkii baxaytu yashuqu macahu lxuduur xanuun qofku hadduu is yidhahdo jumcihii tag ama jamaacadii tag dee mashaqa ay gaadhayso xanuunkii isagoo qofku salaadii jumca iyo jamaacad taga dhibi aanay kasoo gaadhayn kaamaha ka loo jeeda rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunsanayey dee marar baa jirtay aanu jamaacada usoo bixin xanuunkoo ku cuslaa waxa weeyaan awgii adilada guudna waa u daliil wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj waalkhawfu minhaa waxaa ka mid ah alkhawfu baqiya cala almacsuum mid macsuuma loo baqaayey kaa macsuumka ama naf ha noqdo ama maal ha noqdo ama cirdi ha noqdo ama mukhtas ha noqdo shay maal aan ahayn laakiin isagu intifaaciisa xaq u leeyihi dadka uu kala gaar yahay waayo kuwan dayicitaankooda shareecadu way diiday in dhiiggii la dayaco ama maalkii ama cirdigii adilada markaa tadyiica diideysa kuwan la dayaco ayaa u daliila jamaacadii jumcihii looga hadhi karo ilaalintooda wa shiddatu lxari kulaylka daraantiisii ayaa ka mida cudurdaarada iyo wa shiddatu lbardi qabowga daraantiisii haddii kulayl daran uu jiro qofkii mashaqa ay ka soo gaadhayso tegitaanka jumcaha ama jamaacada ama qabow daran waa saasoo kale qabowga isaga daliil gaara baa kusoo arooray oo cabdillahi ibni cumar se bukhaarina fii leylatin baaridatin daati riix ayuu wuxuu amray muadinkii inuu yidhaahdo alaa salluu fii rixaalikum habeen aada u qaboo dabayle wuxuu amray inuu aadahan ku daro salluu fii rixaalikum waxaanu sheegay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sidaasi jideeyey xadiidkana bukhaari waa warinay kulaylkina waa loo qiyaas qaadanaya bijaamici lmashaqa waayo mashaqada qofka soo gaadhaysa ayay wadaagaan wa tamriidu man mid baxnaanintii ayaa ka mida cudurdaarada mankaasi oo laa mutacahida mid ka warhayaa aanuu lahu isaga u sugnaanin oo qof buka ayuu qofkani ilaalinaya cid kaloo ilaalisaana ma jirto oo tusaalahaan dee dhakhtaruu ku hayaa ama guriguu ku hayaa salaaddii jumcaha iyo jamaacada uga hadhi karaa waxay ku cilayeen waxay lianna xifda alaadamiyi awlaa min muxaafadati aljamaaca bani aadamkan ilaahay karaameeyey ilaalintiisaa ka mudan bay yidhaahdeen ilaalinta jamaacada la ilaalinayo in salaadda jamc waxa weeyaan lagu tukado iyo wa kownuu ahaanshaha uu yahay kaa mariidka ee bukaa oo huda damiirku muxuu noqonayaa mariidkuu noqonaya ahaanshaha uu yahay mankaa mariidka ahi yaanasu mid weheshanaaya bihi isaga oo tusaalahaan qofkii bukay mutacahid wuu haystaayo qof ilaaliyaa wuu la joogaa oo dee u khidmeeyo oo ka warhaya oo baxnaaniya laakiin qof baa jira uu si gaaro u weheshanayo oo haddii uu ka tagaba xanuunka uu kusoo kordhaayo la joogistiisaaba xanuunka ilowsiinaysaba hada shay mushaahad weeye dadka xanuunsanaya tusaal gaar ahaan dadka maskaxda madaxa lagaga jiro cabdilxamiid baa fahmaya madaxa lagaga jire madaxa lagaga jira ma garanaysaa madaxa lagaga jira macnaheeda ma fahmaysaa ya waxay macnaheeda macnaha dadka waalidoo kale haysiiya dadka asaasiqaya kuwaas dadka qaarna way karhaanoo hadday arkaanba baxarkoodaa kacayo way hadlayaan oo way buuqayaan oo way dagaalamayaan qofna uu weeshanaya mar allaale markaa u yimaaduu xasilayaa uu seexanayaa waxuu cunaya marka waxaan doonaya in idin fahamsiiye maxaa looga jeedaa yaa anasu bihidan dadkao dhan miyaanu iska weheshanayn sidaanad u odhan ayaan tusaalaha kuugu soo qaaday qofkii buke baa qofna la joogisiisa ku irtiyaaxayo xanuunkii ku ilaabaya qofna la joogistiisu ay dhibaysaaba xanuun ay ku tahay oo xikaaya ama ariifa ayd waxaa soo booqday abu xaniifa acmaj soo booqday sulaymaan ibnu mihraan oo xanuunsanaya lacalanaa afqalnaa calayk iska raalli ahu de waxaa laga yaabaa inaanu culays kuu kordhinay markaasuu yihi kunta faqiila calayna wa anta fii beytik fakayfa waanta hauna adoo gurigaaga joogaad culays nagu haysa buui adoodna culayskii meela dul yimin maxaad umalaynaysa isna wuu ka goostay baa lahi wuxuu yihi markii uu ka baxay buu yihi ama haada falam yusalli qad walam yasum addahra soo ma aragtaan ka acmash weligii salaad mu tukay weligiina muu soominba ramadaanba waa inkaar qabe dabeetana waa fasiray oo dee waxaa mxuu muxuu uga jeedaa hadalka waxa wuxuu uga jeedaa acmash wuxuu qabay madhabka almaau min almaa qofku inuu maydhanayo uun mar jimaac hadduu sameeyo hadday biyo ka yimaadaan uun marka markuu leeyahy ma tukan taasuu uga jeeda ama janaabo kama maydhan markuu leeyahy taasuu uga jeeda markuu leeyahy muu soominna muxuu uga jeedaa acmash wuxuu qabay yani iyadoo waagi uu beriyey in la wax layska cuni karo layska suxuuran karo oo qoraxda soo bixitaankeedu layska ilaalinayo marka waxaan tusaalaha uga jeedaa qofku qof baa culays ku noqon kara sooba booqday moogti ama la jooga oo kownuu yanasu bih wa ishraafu lqariibi cudurdaaradii waxaa ka mid ah ishraafu lqariibi kii ay qaraabada ahaayeen ama mid ay qaraaba yihin inuu qarka u saaran yahay cala almowti dhimasho ha oo qof ay qofkan jamaacada ama jumcuhu ku waajibay ay qaraabo yihiin ayaa geeri qarka u saaran markaana jamaacadiyo jumci waa ka dhacaya maxaa lagu sameey waxaa lagu sameeye oo la yidhi haddii uu jumcihii tago ama jamaacadii uu tago aabbahabay ka gurmaysaa ama hooyadaabay ka gurmaysaa ama ilmahaagii ama xaaskaagii bay ka gurmaysaa haye salaadii jamaacadaad iska timi ama jumci baad iska tagtay kayfa yakuunu qalbigu qalbigaagu siduu noqonaya mashquul soo maa waxaa laga yaaba salaadaasi inaanad in yaroo khushuucana yeelanoo ajar baan lagaaga qorin faralku inuu kaaga dhaco marka maadaama qalbigiisu uu ku mashquulayo kanay qaraabada yihiin ay ka gurmayso waxa dhaanta inuu waxa weeyaan agtiisa iskaga tukado salaad aanu qalbigiisu ka mashquulsanayn slfkana arrintaasi waa ka soo aroortay bukhaari wuxuu wariyey an bna cumara ubira bisaciid ibni zaydin manzuulin bih saciid ibnu zayd baa ay ka gurmaysaabaa lagu yihi ibnu cumar isagoo jimci u diyaar garoobay yanaa qaraabana waa ahaayeen fa ataahu wa taraka aljumuca isagii ayuu u tegey jumcihiina wuu iska daayey walmaطaru baa ka mida cudurdaaradii roobkii in balla buu ka mid yahay hadduu qooyo ee almataru roobku athawba marada walam yajid aanu helin qofku kinnan wax roobka markaa ka celiya waa kii lahaa cumar ibnu khadaab masaajidka markii uu waasiciyey akina annaasa min alshamsi waalmaطar wayaaka an tuxamira aw tusafira cudurdaaro kale waa jiraano xuduuru طacaam baa ka mida ee cinda man lahu xaajat fiih raashinkii haddii loo keeno qofkoo baahi u qaba mudaafacatu lakhbatayn baa ka mida haddii qofkii kaadi ama saxara ay cudhayso aklu lbasal wathuum baa ka mida wanaxwuhuma idaa baqiya idaa baqiyat riixuhumaa basal hadduu qofku cuno ama toon iyo waxyaabaha shabaha haddii weli raaixadii ay baaqi tahay shuruud ljamaacati jamaacada shuruuddeeda manaa shuruudda ay ku ansaxayso jamaacadii shuruudu ljamaacati jamaacada shuruuddeedu alaaata cashara saddexiyo toban weeyi allaa yaclama inaanu ogeyn weeyi almaamuumu maamuumku bulaana salaati imaamihi isaga imaamkiisa salaadiisu inay tahay mid baaila maxaa taa tusaalo waxaa tusaale u ah hadduu ogyahay qofkan inuu kaafir yahay ama kaafir asli ha noqdo ama murtad ha noqdo ama qofkan wuxuu ogyahy inuu yahay muxdi oo imika usuuliya ka soo baxayo oo uu ku soo saxarooduu ku kaaje ama isagoo arkayaba mana weysaysana salaaddii buu iska galay qaطcan muxuu og yahay salaaddiisu inay tahay baail hadduu ku xidho isagana salaaddiisu way buraysaa lianna salaatahu hayra muctadin biha lianna salaatahu hayru maqbuula kaa kaafirkaa ama dee muxditkaa salaaddiisu waa mid aan la aqbalahayn markaa salaadaan la aqbalahayn salaadi kuma xidhmi karta dee salaadaan la aqbalahayn salaadi kuma xidhmi karto tacliilkaasay u sheegeen wa an laa yactaqidahu waa inaanu aaminin yana buطlaana salaati an laa yactaqidahu ay dalika arinka waa inaanu ictiqaadin ta hore muxuu yihi an laa yaclamo soo maa tanna muxuu yihi an laa yactaqida waa inaanu ictiqaadin hu oo bulaanu salaatiya bulaanka dee salaadiisu inay baailta wa inaanu ictiqaadin damiiri baa halkaa sharaxay oo wuxuu yihi najmulwahaajka ictiqaadka halkan loogama jeedo ictiqaadkay usuuliyiintu sheegaan ee halka waxaa looga jeedaa ictiqaadka adhan اlghaalib baa looga jeeda marka anlaa yagliba calىa danihi buطlaanu salaati imaamihi weeyaan macnuhu waa inaanay malihiisa ka haalib noqon imaamkiisa salaadiisu inay baailtay manaa yaanu yaqiinan ogaan be hadday danigiisa haalib ka tahay in salaada imaamkiisu ay baail tahay markaana ku xidhan maayo hadduu ku xidhana salaadiisu waa buraysa maxaa tusaale u ah ka mujtahideyni ikhtalafaa fi lqibla laba qof oo mujtahidiina dee ugu yaraan calaamaat macrifati alqibla mujtahidiin ku ah ayaa iskhilaafay mid wuxuu yihi qibladii waa taa midna wuxuu yihi qibladii waa taa kan yidhi qibladu waa xagganay inaga xigtaa tusaale ahaan waqooyi kaa yidhi qibladu beri bay inaga xigtaa salaadiisa muxuu ka aaminsany maxay ula badantah inay baatil tahay soo ma mar hadday sidaa ula badan tahay ku xidhan maayo weyaan macnuhu wa anlaa yactaqida waa inaanu aaminin almaamuum maamuumku wujuuba qadaa'ihaa salaada qallaheedu inuu ku waajibay calayhi imaamka inuu ku waajibay oo hadduu aaminsan yahay imaamkan salaadani imika ha kaba ansaxdamee in qallaheedu uu ku waajibayna kuma xidhan karo maxaa taana tusaale u ah waxaa tusaale u ah sida faaqidu tuhuureyn nin ciidna waayey biyana waayey waa tukanayaa soo ma laba shee lagu dahaaro qaadin waa waayey lakin waa tukanaya oo idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum buu ku camal falaya yo laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha laakiin salaadda waa kusoo celinayaa bay leeyihin shaaficiyadu waa kusoo celinaya oo inuu qaleeyaaba hadhow waajib ku noqonaysa markuu helo wuxuu ku dahaaro qaato tahuur markuu helo markaa kaa ku xidhan maayo mid tahaaradii tusaale ahaan dee u dhammaystiran tahay waxaa la mida mutayamimkii kii gebagabaystay ee ku gebagabaystay fii makaanin yaglibu caleyhi wujuud lmaa meel ay haalib ka tahay in biyo laga helo isagoo joogo buu gebagabaystay isagu intuu waayey de tusaale ahaan waa muqiimba dee waa muqiim qaryo ama madiina ayuu degayn biyuu waayey sida haalibkii dee waa madiinada iyo qaryada in biyo laga helo moogtay waa gebagabaystay oo gebagabaysigaana waa ku tukanaya lakiin salaada inuu kusoo celiyo ayaa waajibkuwaaba yidhah markaa kaasoo kale kuma xidhan kara bay leeyihin oo sababtaan ugu xidhan waa maxay lianna salaatahu hayru muctadin biha waayo salaadiisana mid la tirsanaayo maaha liwujuubi icaadatiha waayo waxaaba waajiba inuu kusoo celiyo laakiin qowlka saxiixi waa maxay labada inaanu midna salaada kusoo celinahayn man sallaa kama amarahu llah lam tajib alayhi lam yajib caleyhi qadaan walaa icaada qofka sidii ilaahay uu amray u tukada marka uu qofku ciid iyo biyaba waayo ilaahay wuxuu amray salaad salaaddii waa tukaday daliillaha kusoo celiyana ma jiro hadduu gebagabaysto gebagabaysigaasi tahaaro inuu yahay intaa uu shaqaynayo horey noo soo martay ilaahay baana uhuur ku tilmaamay tahaaro ku tilmaamay walaakin yuriidu liyuahirakum marka taasi iyadu waa masaaishaasay ku binaysanta masaaisha in xaaladahaasi qadaagu uu waajib yahy wa anlaa yakuuna waa inaanu noqon alimaamu imaamku waa inaanu noqon maamuuman waa inaanu noqon ay fii xaali liqtidaa markaa uu ku xidhanayo kanuu ku xidhanayo waa inaanu maamuum sii ahayn oo maamuum kuma xidhan karo mid isaga laftiisu maamuuma sababta aan ugu xidhan karin tale waa maxay sababta aan ugu xidhan karin waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa taabic ligayrihi isagiibaa mid mid kale sii daba jooga oo yalxaquhu sahwu daalika alkhayr oo kaa kale hadduu sahwiyo sahwigiisa uu soo gaadhayo oo hadduu imaamkaagu sahwiyo adoo sahwiyiinba soo sahwigiisa wax kaa soo gaarhi maaya oo sujuudu sahwigii la sujuudi maysa marka waa taabic wa mansibu limaami yaqtadi listiqlaal mansibkan imaamnimaduna wuxuu keensanayaa madax bannaani kan dadka tukanaya waa inuu mid madax bannaan noqdo oo midaan madax bannaaneen oo cid kale ku sii xidhani imaamma noqon karo waa in yataxamala huwa sahwa hayri iyo inuu imaamku isagu noqdo ka taxamulaya sahwiga ciddan ku daba tukanaysa a laakiin waa inaanu noqon waxa weeyaan mid sahwigiisa cid kale ay taxamulayso marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay noqonaysaa kani mustaqil baanu ahayn imaamkana maxaa laga rabaa inuu noqdo mustaqil haddii ishkaal la soo arooriyo xadiidkii abuubakarna waxay leeyihiin rasuulkuu imaamku ahaa dhab ahaan abuubakarna mubaliq buu ahaa ee ma aha dadku abuubakar oo ma'muuma inu inay imaam ka dhigteen ee abuubakar ma'muumun buu ahaaye laakiin ma'muum mubaliqa buu ahaa imaamkuna wuxuu ahaa dhammaan lagu wada xidhnaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa laa yakhtadiya waa inaanu ku xidhan oanu ku dayan addakaru kii labka ahaa aw ilkhunha ama kii ahaa labeebka khunhahana waxaa loo jeedaa almushkil kaan labada dhinac dhinacna aan ku caddayn hadduu dhinac ku caddaado dhinacaasu la xukum noqonayaa bimra'atin gabadh waa inaanu ku xidhan aw khunha ama khunha waa inaanu ku xidhan oo imaamku waa inaanu gabadh ahayn hadduu nin yahay waa ilahi wuxu uhi alrijaalu qawaamuuna cala الnisa anlaa yakuuna waa inaanu noqon alimaamu imaamku umiyan waa inaanu noqon umigana waxay uga jeedaan man laa yuxsinu qira'aةa اlfaatixati aw bacdaha midaan faatixada akhriyi kar ahayn ama barhkeed ayay umiga uga jeedaan waana madhabka jadiidkaa sidani hada fi ljadiid marka imaam ma noqon kara bay leeyihin laakin fi lqadiim wuxuu yihi shaafici tasixu fi siriyati duna aljahriya kaa waxaa lagu xidhan karaa salaada siriga te jahrigaa baan lagu xidhan karin almuzanina wuxuu yihi saaxibu imaam shaafici wuxuu ku tegay ilaa sixati اliqtidaa'i bihi muطlaqan kan umigaa salaadiisu ma ansaxaysa haa de mar hadday salaadiisu ansaxaysa ka ku xidhana salaadiisu waa ansaxaysa waana sidaa sida saxiixi waana sida uu ku tegay almuzani dahaba almuzaniyu ilaa sixati اliqtidaa'i bihi muطlaqan ama salaadu siriya ha noqoto ama ama jahriya ha noqotay waa laa yaktadiya waa inaanu ku xidhan addakaru aw ilkhunha bimra'atin aw khunha oo hadduu nin yahay ninnimadiisa lahuba gabadh waa inaanu ku xidhan waayo alrijaalu qawaamuuna cala الnisa hadduu khunse yahayna de waxay ixtimaashaa inuu nin noqdo soo ma hadduu khunse yahayna de waxay ixtimaashaa inuu nin noqdo soo ma markaa gabadh waa inaanu ku xidhan oo nin gabadh ku noqdo ku xidha inuu noqdaa dhici karta a khunhana waa inaanu nin iyo khunha toona ku xidhan waayo hadduu nin ku xidho maxaa dhici karta inuu khunhahan mushkilkii yahay xaqiiq ahaan gabadh de hadduu khunse khunse ku xidhana maxaa dhici karta inuu midkood nin yahay ka kalena uu gabadh yahay oo weliba wuxuu dee ishkaalku imanayaa marka uu noqdo ka lagu xidhay maxay gabadh ka kalena nin laakiin cagsigu isagu waa saxiix ka lagu xidhay haddii uu noqdo nin laga soo qaado ka ku xidhayna gabadh taasi dhib ma laha waalaa yataqadama baa shardiga inaanu ka hormarin almaamuum maamuumka calaa imaami imaamkiisa fi lmakaani xagga meesha lagu tukanayo waa inaanu kaga hormarin waayo rasuulku muxuu uhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih i'timaamkuna waa maxay waa alitibaac soo maha a waalmutaqadimu hayru taabicin ka imaamkii ka hormarayna dee mid imaamka raacsan maaha waa ka horeeya hadduu ka hormarana baطalat salaatu buu yihi fi ljadiid madhabka jadiidka shaafici le salaadiisu way buraysa waa ka taqadumi calaa takbiirati alixraam waxay la mid tahay takbiiratulixraamkii oo kala hormaray qiyaasan lilmakaani cala azamaan oo imaamkii oo weli aan takbiiran takbiiratulixraamka hadduu isagu takbiirto salaaddiisu waa buraysaa bay yidhahdeen taasi waa xaggii waktiga moogta makaankana taasaa looga qiyaas qaadanaya fii hayri shidati اlkhawfi waa la yataqadama waa inaanu hormarin almaamuum maamuumka calaa imaami imaamkiisa waa inaanu ka horeyn fi lmakaani xagga meesha lagu tukanay waa inaanu ka horeyn alcibrana waa bilcaqib bay yidhahdeen oo cidhibtiisu waa inaan cidhibtiisa ka horeyn laakiin haddii farihiisu ay farihiisa ka horeeyaan uu ka fara dhaadheer yahay taasi mushkilad ma laha bay yidhahdeen waay fii hayri shidati اlkhawfi waa inaanu ka hormarin ay fii hayri alkhawfi ashadiid baqaha daran ama fii hayri salaati shidati اlkhawfi khawfka darnaantiisa salaadiisa waxaan ahayn waa inaanu kala hor ka hormarin oo taasi iyada waxa weeyaan sidii mumkina suurtagalun baa loo tukanaya wa an yaclama waa inuu og yahay intiqaalaati imaami imaamkiisa intiqaalaadkiisa guurguurisiisa waa inuu og yahay oo dee waa inuu arkayo ama maamuumkii uu arkayo ama sawtkiisi uu maqlayo ama sawt lmubaliq waa inuu maqlayo waayo haddii kale dee ikhtidaagii ama kudayashadii baan suurtagal ba ahayn wa an yajtamica waa inay ku kulmaan halkaa in sha allah ayaynu ka qaaday darsiga berri wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira